is wrong with you? I'm Nikki Strong, and this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo ad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaha shanta bisha agost ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan duruufaha nololeed ee dhallinyarada baabuurta ku dhaqdo magaalada boorama ilaa baalashalaan soo maray ilaa imikana gaari meedhaanahay toban ilaa toban sano ilaa imika gaari meedhaanahan ku jira baabuurta horteeda waxbaan baranayey baabuurtana hargeysaan ku bilaabay iminkana booraman u soo wareegay waxaad sidoo kale maqli doontaan in ka badan boqol dhallinyaro ah oo tartan kubadda cagtaha loogu soo xidhay boosaaso kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn
aska bilaabma asalkiisa jaceylka huga amoore waa ku abuurma anna kaama aali kare uurkaadigu
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
afar qof ayaa ku dhintay kadib markii dabaylo ay ku dhufteen gobollada dhaca dhinaca xeebaha bari ee dalkan maraykanka duufaantadaas oo lagu magacdaray s s ayaa xooggeeda waxa uu ku dhuftay gobolka north carolina halkaas oo ay ku dishay laba qof islamar ahaantaasina ay sababtay in ay dad aad u fara badan ka barakacaan deegaanadooda kadib markii fatahaad ay deegaanadaasi soo gaartay saraakiisha gobollada maryland iyo new york ayaa sheegay in min hal qof uu kaga dhintay duufaanta kadib markii ay geedo soo jartay duufaanta ku dhaceen gawaaridooda kasoo bilow gobolka north carolina ilaa new york ugu yaraan hal milyan iyo afar boqoloo kun qof ayaa koronto la-aan hoyday kadib markii ay dabeelaha duufaanta dhulka dhigeen baalayaashii korontada meelaha kale ay duufaanta ee siyaas martay waxaa ka mid ah gobolada new jersey massachusetts new england south carolina pennsylvania iyo virginia shacabka waddanka sri lanka ayaa saaka oo arbacaha u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan baarlamaan cusub iyadoo la filayo in doorashada uu guulay ka keeni doono xisbiga madaxweyne gotabaya rajabaksa doorashada baarlamaanka ee sri lanka ayaa laba jeer dib loo dhigay sanadkan sababo la xidhiiday cudurka coronavirus hase yeeshee dowladda iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in ay hadda munaasib ku tahay qabashada doorashada kadib markii uu dalkaasi ka baxay xayraaddii covid -19. doorashadan ayaa muhiim u ah madaxweyne rajabaksa oo raba in uu wax ka bedelo dastuurka si uu u ballaariyo awoodihiisa madaxweynenimo rajabaksa ayaa si uu hadafkiisaasi u xaqiijiyo waxa uu u baahnaan doonaa in xisbigiisu uu doorashada ku helo saddex marka loo qaybiyo laba qayb codadka ay dhiibtaan dadweynuhu natiijada rasmiga ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa khamiista berito
warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a nu gudagalno qeybaha kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinku hayno sida magaalooyinka kale ee waaweyn ee soomaaliya magaalada boorama waxaa ku nool dhallinyaro danyara oo ku shaqaysta dhaqista gawaarida dhallinyaradan oo halkaasi noloshooda kasoo dhacsada ayaa dhinaca kale waxaa haysta waxbarasho la-aan wariyaha v o a gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayaa mikrofoon kala dhex maray qaar ka mid ah dhallinyaradaas axmed nuur xasan cumar sirmidan bacaa ku iibin jiray bacdu markaa waxay ahayd konton shilin baa la siin jiray annaguna boqol shilin baa sii siin jirnay ilaa baalashalaan soo maray markii dambe ilaa iminkana gaari meydhaan ahay toban ilaa toban sano ilaa iminka gaari meydhaan ahaan ku jira
meydhista baabuurta ee hadda aad ku guda jirto maxaad ka heshaa wallaahi daa nolosheeda way kaafisaa wax walbaan ka helaa markaa ma naftaada unbaad ka biilisaa mise qoyskiinaad ka biilisaa xaafadda xaafadda xaafadayada iyo naftaydaba waan labadaba way kaafisaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin alxamdulilah sheeg
maalintii intee baabuur ayaa dhaqdaa axmed yarow de maalmaalin shan maalmaalin lix maalmaalinna xabad ilaa labo ilaa saddex maalinta ugu yar tahay saddex baan maydhnaa ilaa labo
markaa baabuur kasta oo aad dhaqdo lacag intee ayaa ka qaadataa markaa dadka isku mid maaha qaar labaatan binasayaan qaar shan toban qaar toban qofka ugu yarna masaxaadda xogsanaya shan kun oo shan
marka labaatan kun iyo shan iyo toban kun waxay u dhigantaa laba doolar ilaa laba doolar iyo bar waa runhaa laba doorar oo ilaa laba doorar ee badh baa u dhiganta markaagii hore axmedow waxbarasho ma soo martay dhinaca iskuulka waxbarashada waan soo maray haa waxaa taakadan dhigan jiray
Ee, fasalkii imsaad ayaad kaga jirtay wallaahi daad ilaa ka afraad ilaa ka shanaad midaan kaga baxay ma garan laakiin ganaaska shanaad baan kaga baxan jecla
sababta aad uga baxday ee aad u sii waday waday waxbarashadaada maxaa ka mid ahaa wallaahi dee baahin bay ahayd baahi dee xagga reerka ah ayaan uga baxay duruuftaas maxaa qur-aan waan soo dhigtay labadaba meel fiican bay socday qur-aankan ilaa jiiska saddexaad baan dhigtay markaa dan unbaa iga saartay duruuf markaa reerkayga dartood baan uga baxay Ee, isaguna waxaa halkan jooga mid kale oo ka mid a dhallinyaradaasi ee, dhaqda baabuurta Ee, adoo magacaaga ku bilaabaya bal ka waran shaqadan dhiqista baabuurta ka horse maxaad ka shaqayn jirtay waxba kama shaqeyn anoo magacayga abyaalaada casiis salaadaan gire baabuurta horteeda waxbaan baranayay baabuurtana hargeysaan ku bilaabay anoo ah afariyo toban jir iminkana boorman u soo wareegay ninkan saaxiibka baa isla shaqaynaa xaafadeeda iyo waxaan helana xaafadeedaan siiyaa waxa kalena nafteedaan ku maareeya Ee, waxbarashada halkeed kaga tegtay markaasi ee, aad waxbaranaysa Dusi- dugsiga shanaad
sababaha aad uga tegtay waxbarashadu maxay ahayd duruufi haystay aniga iyo xaafadda daraaddeed ayaan uga baxay
marka qoyskiina maadigaa u weynaa aabba iyo hooyo miyayna noolayn waxay ka shaqeeyaan se ma jiraa meeyo aabba u dhintay laakiin sahoyaa nool Mm? kuwa iga weynada adugu wax aad camal ma sii hayaan saad duruufta la-aanteed baan wax uga baxay haddaan helay laakiin soo waan ku noqonayaa Aa, wax yidabdabara haddaan helo waan ku noqonayaa
maalintii shaqada aad ka shaqayso ee baabuur dhiqista intee lacag ayaad ka heshaa oo qoyskiina iyo naftaadaba aad ku dabartaa walaahi wax aadana kama sii helna maalina waan weynaa maalina waan helnaa wakhtiga suu yahay abba maalina waan helnaa maalina waan weynaa
haddii een, waxbarasho aad heli lahayd oo lacag la-aana marna wax ma barin lahayd marna ma shaqaysan lahayd labada waan isu dhex wadi lahaa gelinka horena waxma baran lahaa gelinka dambena baabuurtan meerana haddaan helayo dee
Een, axmed dhallinyar intee leeg ayaa ka shaqaysa baabuur dhiqista oo magaalada idinla joogta dad badan baa ka shaqeey marka in badan baan nahay iminka way kala baahdiinoyno qaarna magaalada dhinaca ka galaan qaarna sh- kuuliyadii waxaabay ka shaqeeyaan iminka inteeda badan baawurmeedhid baan iska naga ka shaqeynaa shaqadan baabuur dhiqista haddii aad ka weynaato maxay qaba ayaad si leedahay wallaahi waxuu ismeli wuxuu ilaahay dee keenoon baan baan qaban insha allah
dhinaca farsamada gacanta haddii lagu bari lahaa oo waxbarasho aad ku baranayso xirfadaasi farsamada gacanta ma ka shaqaysan lahayd haddii aan haa garanayo waan ka shaqaysan lahaa laakiin imika wax farsamaaba maba garanayaba dee ilaah baan ka xaala bari lahaa haddii la iberi lahaa waan ka shaqaysan lahaa waxbarashadeeda ku shaqaysan lahaa farsamooyinka aad jeceshaa inaad barato maxaa ka mid walaayada waxaa ka mid ah iminka sidan dee birtoo kale inaan barto jineer iska noqdo waan jeclahay sida iminka dirool oo kale inaan iska noqdo diroolnimo iska shaqaysano waan jeclahay de wixii ilaahay aduu sh- waan bartay waxbarashada waxaan wax ku qabsan karaya bartoon baa ku shaqaysanaha iminka gin- jineeroo kale aan jeclay inaan barto laakiin waqtigii baa ii saamaxayde oo naftayda iyo dereerkii baa i erinaya marka ma ma baran karo ka dhiganta
adu maxaad baran lahayd haddii ee, waxbarasho dhinaca xirfada gacanta ee, ha barta lagu odhan lahaa farsamada gacanta sida laxaamadoo kalean baran lahaa haddaan awoodada inaan helayo taasaan baran lahaa oo nafteyda ku dabari lahaa iyo xaafadaba haddii cid naga caawisa helayno saasaan u sheeganaa xukuumadda iyo dowladdaba kuwaas waxay ahaayeen dhallinyarada ka shaqaysa dhaqista baabuurta ee ku nool magaalada boorama oo aan ka wareysananay xaaladda duruufta ee shaqadooda la xidhiidha iyo dhinaca waxbarasho la-aanta ee haysataa haashim sheekh cumar good v o a boorama markana dhinacii heesaha ayaannu jalleecinaa ku soo dhowaada heestan
I love you aska bilaabma asalkiisa jaceylka ogaa amoore waa ku abuurma anna kaa maqaali karee uurkaadi u taale
أحلى أحب قبا أحلى ناس ضائعه أنك إلى معي أحدي جاجا وأوفيها I love you aska bilaabma asalkiisa halkiisa jacaylka ogaa amoore waa ku abuurma annakaa ma aali kare uurkaadi ku tahay
أحلى أحبك أبوه أحلى ناس أضائي إيه أنك إلى معي أحدي جاجا وفيهاي أجاجينا أجاجا ajaajiina أجاجا ila joogti bahaa isaa adma koojaas ila dhee jahadaad iga qaadee ujaboodee aawadaa ajaajiina أجاجا ajaajiina أجاجا ila joogti bahaa isaa adma koojaas ila dhee jahadaad iga qaadee ujaboodee aawadaa
أحدي جاجا وفيهاي هرجي اتراح النواه وإستأذن هي مركان أمركا جمديه أدي وايا إشارة
qal asaas laheen ma adkaado eebarkiis ooftii cashaqaaga ah anaanu ildaranahe ubax soo udgaaya iyo ufarobaad ii tahee أحدقاقة وأوفيهاي أريقي إتراهين وا وإستحسن هي مركان أمركاقة مديري أدي وايا إشارة
abqal asaas laheen ma adkaado eebarkiis ooftii cashaqaaga ah an aanayl daranahe ubax soo udgaaya iyo ufaroobaad ii tahee أجاجا ajaajiina أجاجا ajaajiina أفردودك إي أو أويسك أما آدادي كري أسلوتي إيما إيا أغاقك ونشتي أجاجا ajaajiina أجاجا ajaajiina afardowdka i ow aweyska hadma aad aadi karee aslooti iibdhimo agagaarka una sheegtee ajaaja ajaajiina ajaja ajaajiina ajaja ajaajiina ajaja
arrintaasi ku dhaafno heeskaas magaalada boosaaso waxaa lagu soo gebagabeeyey tartan kubadda cagta ahaa oo ay ka qayb galeen in ka badan boqol dhallinyaro ah oo laga soo kala ururiyey xaafadaha magaalada ay ka kooban tahay dhallinyaradan waxaa loo kala qaybiyey lix iyo toban kooxood waxay u badnaayeen dhallinyarada barakaca ku ah boosaaso warbixintan waxaa noo soo diray yuusuf maxamuud yuusuf ciyaartii kama dambaysta ahayd waxaa fiinaalka isugu soo haray kooxda tawakal iyo weliba kooxda qaran oo ka kala socday xaafadda boqolka buush iyo weliba xaafadda tawakal waxaana u soo daawasho tegay dadweyne kala duwan ciyaarta oo ku bilaabatay xamaasad iyo weerar waxaa hal gool dhalisay kooxda tawakal sidaasna waxay guusha ku raacday kooxdaasi ciyaartii markay dhammaatay waxaan la hadalnay aadan cabdinaasir cumar oo ka mid a dhallinyarada tartankan soo qabanqaabiyey wuxuuna v o a u sheegay in dhallinyaradan aysan haysan goobo garoon kubadda cagta u ah oo ay ku ciyaaraan iyadoo uu sheegay inay jiraan caqabado ay kala kulmaan goobaha ay ku ciyaaraan isagoona sheegay in loo baahan yahay in dhallinyarada barakacyaasha ah ee magaalada boosaaso ay helaan garoomo ay kubadda ku ciyaaraan waxaa ka qayb galayay lix iyo toban kooxood oo barakacyaal ah marka lix iyo tobanka kooxood waxa uu talagalnay in ay ka mid noqdaan ee dhallinyarta isboortiga soo kacaysa iyagoo kaan ugu golleenahay in ay ka mid noqdaan dhallinyarta soomaaliyeed si aysan u dareemin in ay yihiin dhallinyar barakacyaal ah oo ay la qayb qaataan bulshada dhigooda ah ay kala qayb qaataan ciyaaraha isboortiga sidee loo soo kala xulay marka lix iyo tobankaasi kooxood maadaama ay jiraan dhallinyaro kale oo barakacyaal ah oo aad u tiro badan oo kubadda xirfadda aad u yaqaan walaahi annaga koobka umbaan aan sheegnay inaan koobka qabanayno ciddii markaas u diyaar garowday inay ka qayb qaadato umbaan soo dhoweeyey nagana qayb qaadatay ulajeedkana waxaa ahayd inaan helno lix iyo toban xitaa waa jiraan kooxa ka buuxsamay oo raba inaan ka qayb qaadato insha allah waxaan rajaynaynaa midkan midka xigo inuu noqdo midkan ka sii weyn kana sharaf badan insha allah dhallinyarada ee sidee uga kala imaanayeen kaamabka magaalada boosaaso walaahi dhalinyar kasta ee kooxaha ee kuwii ka imaanaya bannaanka ka imaanayo intooda badan waxay ka dhisnaayeen xaafada labada xaafadood u dhow garoonka kooxaha ka imaanaya aweyga waxay soo gelayeen qarash oo waxay soo raacayeen b l ayaga jeebkooda ay soo raacayeen intaana waxay ordayeen inay kubaddaa dheelaan koobkaa wuxuu inoo socday iskudarkiisa adiga muddo laba bilood ah dhalinyarada xaggee ku ciyaarayeen marka ma isbartimada magaalada boosaaso mise meelo kale oo idinku aad doorateen waxay ku dheelayeen garoon annagan oo la baxnay stadio busle ee ku yaala xaafada iyo boqo toloboor dhinaceeda oo ku yaala jaamka dhinaca elaboorka kaasay ku dheelayeen dhalinyarta garoonkana waa garoon aad iyo aad u dayacan marka waxaan rajaynaynaa insha allah annagoo mar saad kasta soo gudbina fariintaayna in naloo qaabili doono ulajeedooyinka aan soo gudbiyna fariintaanna waxay tahay in waxqabad naloo sameeyo gaar ahaan wasaaradda isboortiga gudoomiyaha gudoomiyaha isboortiska gobolka bari cusub hadda la doortay wasiir mustafa ciyaaraha insha allah waxaan rajaynaynaa codsigayna maamulka gobolka degmada inuu codsigayna gaaro oyna soo booqdaan u maalin ay garoonka xaaladiisa iyo marxaladda dhalinyarta ay ku dheelayaan ay naga caawiyaan oy nala arkaan garoonku waa sidee oo aad ku ciyaaraysaan ulaaniyo garoonku waa garoon iska buuruley ah iska god iyo taag ah waa iska dhib badan yahay waana dee meel qof shakhsi leeyahay oo mararka qaar xitaa waxaan kala kulana aqabad annagoo ciyaar noo socoto in naloo yimaado oo haddana kullen iskaana fasaxo waxay nagu qaadataba laakiin waxaan jecelnahay in ninkaa meesha iska dhan looga meeleeyo si ay meesha dhallinyar tayo la oga soo baxdo meesha ilaa annaga waxaa nahay barakac ma nihin dad waddankale ka yimid soomaali un baan nahay daan barakacna soomaali un baan nahay waa un dadka meesha ka soo baxayo waa dad dalka iyo dadkaba anfacayo saas darteed marka waxaan codsanaynaa in naloo sameeyo tixgelin oo dee si wanaagsan naloo soo dhoweeyo nacam garoonka annagaa xaqnay oo wuxuu ahaa meel geeda leh oo dis ee ku didan buuro kala taag leh intaa waxaan kusoo samaynay badiile iyo garweyne iyo si aan intaan isku keenay kooxay xaafadda ka dhisnaa ayaan samaynay aniga hadda kuhor fadhiayaa ugu horreeyey waxaa codsanaynaa in garoon cusub helno ama garoonkeenno si xornimo saan ugu dheelilahan falkeeda la galo meesha dad baa iskale annaga ma lihiin marmarka qaar waxaan kala kulnaa aqabad annagoo ciyaar noo socoto in ciyaartiina looga joojiyo bishii ramadaan koob baa noo socday shakhsiga garoonka iska laha baa noo yimid wuxuuna nagu amray in aan biraha isku dhufano garoonka sida u laabno waan rajeyneynaa aad iyo aadaan u rajeyneynaa weliba muhiimad waxay tahay in isbartiibada meelna loogu sii si naloo tixgelinna loo sameeyo waayo oo waxaa weye annaga ma nihin dad wadamo kale ka yimid ma nihin waddanku waa waddankayni deegaanku waa deegaankayni de marka waxaan codsanaynaa in naloo tixgeliyo oo dhallinyarta xitaa maalinna loogu siiyo si kaloo isbartiibankaas xitaa kamid noqono dhallinyarta ku dheelaysa aan kamid noqono oo naloo soo dhoweeyo qalbi furnaan gacan furna loogu soo dhoweeyo si bulshada ay isku mid u noqoto ugu dambeyntii tartanka fiinaalihiisi isugu soo haray sidee lagu kala guulaystay ugu dambeyntii fiinaalkii waxaa nasiib u yeeshtay kooxda f c tawakal oo ka dhisan xaafadda tawakal iyo kooxda qaran oo ka dhisan xaafadda boqolka buush ciyaartan waxay kusoo dhammaatay hal iyo eber oo waxaa saa guush ku dhacday qaran oo gashay kaalinta koowaad koobkii iyo wixii jaa-isahan oo talagalna siinay halka dhegoodana aan siinay kaalinta labaad abaalmarinada ayaa idinka saaciiday oo dhalinyarada la siinayay abaalmarinta wax naga saaciiday ma lahan waa qarashaadkii aan ka qaadnay kooxaha oon dib ugu celinay walow xitaa inta badan markaad aragtay dhalinyar wax laga aruurinaya iska dhib badan tahay kabtanba dhibaato sheeganayo iyadoo weliba la dhammaystirin oo xitaa mararka qaar ay dhacday inaan annaga jeebkeena kaga darno wixii tabarta inaan ku dari karno dhallinyarada barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada boosaaso ma lahan garoomo u gaar ah waxa ay kubadda ku ciyaaraan garoomo xaafadahooda u dhow kuwaasoo iyagu ay bannaysteen si ay kubadda ugu ciyaaraan inkastoo ay jiraan marar badan inay caqabado kala kulmaan cidda markaasi iska leh bogcadda kubadda ay ku ciyaarayaan sida uu mar horeba uu sheegay aadan cabdinaasir yuusuf maxamuud v o e boosaaso
dhegaystayaal markana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inala socodsiinaya
aan ku bilownay ciyaarta ugu qaalisan ee kubadda cagta kooxaha caalamka ayaa habeenkii xalay ahaa lagu kala baxay taasoo u dhexaysay kooxaha branford iyo fulham kulankan ugu qaalisan dunida ayaa ah mid lagu kala saaro labada kooxood ee kaalimaha saddexaad iyo afraad ka kala gala horyaalka seeribida ee dalka ingiriiska kulankan oo ahaa mid si weyn loo wada sugaya ayaa labadii kooxood ee fulham iyo branford waxa ay ku kala baxeen sagaashankii daqiiqo ee loogu talagalay berbero eber iyo eber ah waxaana loo baahday soddon daqiiqo oo dheeri ah si loogu kala saaro soddonkii daqiiqo ee lagu daray ayaa kooxda fulham waxa ay la timid laba gool oo deg deg ah waxaana u dhaliyey weeraryahankooda brian halka kooxda branford ay hal gool la timid waxaana u dhaliyey ciyaaryahankooda dalasgar kooxda fulham ayaa guushaasi waxaay u suuragelisay inay ku biirto kooxaha leadis united iyo westbrom oo xilli horeba iska xaadiriyey ka mid noqoshaha kooxaha horyaalka premier leaga sanadka dambe ciyaari doona kooxda fulham ayay muddo sanad ah ku qaadatay inay dib ugu soo laabtaan horyaalka premier leaga kadib markii sanadkii hore ay u dhaceen heerka labaad ee horyaalka dalkaasi tababaraha kooxda fulham scott barker ayaa ammaan ballaaran ku helaya guushii uu ku hogaamiyey kooxdiisa waxaana uu ka mid yahay tababarayaasha horey ciyaartoyda u soo ahaa ee kooxaha ka dhisan dalkaasi ingiriiska sanadkan hogaaminaya kooxaha leadis united westbrom iyo fulham ayaa waxa ay bedelayaan kooxaha norwich watford iyo barnemouth kuwaas oo u laabtay horyaalka labaad ee dalka ingiriiska kooxda fulham ayaa kulankan ku heshay in ka badan boqoliyosoddon milyan oo pound taasoo ka dhigaysa in kulankan uu noqdo kan ugu qaalisan ee kubadda cagta ee adduunka laga ciyaaro kooxda branford oo weligeed aan usoo bixin horyaalka premier leaga ayaa niyadjab kala kulantay kulankan waxaana ay ahayd markii ugu dhoweyd ee usoo baxaan xilligan branford ayaa sidan oo kale ugu guuldaraysatay siddeed jeer oo kaalintan oo kale ay soo gaareen dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda ac milan ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka talyaaniga ayaa dadaal ugu jirta sidii ay kula soo wareegi lahaayeen daafaca midig ee kooxda tottenham iyo xulka every coast ciyaaryahan sergi oreer kooxda ac milan ayaa bartilmaameedkeeda koowaad ee daafacyada ka dhiganaysa xiddigan u ciyaara kooxda tottenham haddii saxiixiisa ay ku guulaystaanna waxaa booska uu ku qabsan doonaa xidigaha kale ah david calabri iyo andre conte kuwaas oo aan haysan kalsoonida maamulka kooxdaasi oreer oo ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee shaxda tababare hoose moriinho ayaan la ogeen sida kooxda tottenham ay ugu ogolaan doonto inay ka iibiyaan kooxda ac milan ugu dambayntiina xidigii hore ee kooxda manchester united angel gomes oo ka mid ahaa xidigaha da-da yar ee xirfadda leh ee kasoo baxay kuliyadda cayaaraha ee kooxda manchester united ayaa ku biiray kooxda liil ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka faransiiska kadib markii uu iska diiday inuu heshiis cusub u siixo kooxdiisa gomes oo sagaaliyo toban jir ah ayaa ku guuldaraystay in lagu soo daro shaxda koowaad ee kooxda manchester united si la mid ah ciyaaryahan mason greenwood taas oo sababtay inuu u boqo mustaqbalkiisa islamarkaana uu isaga tago kooxdii uu ku soo barbaaray wararkeennii cayaarahana waa dhageynta
halka warkaas aad ka dhegaysanayseen waa v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanoo codka fanaanka axmed zaki
ballaadhna baaxadiisu weynay wanigii ka baade oo qorow i nabadgeeye dhulkeennii dhulkeennii dhulkeennii ballaadhna baaxadiisu weynay wanigii ka baade oo qorow i nabadgeeye beerihii gabiilay burciyo berbera boohoodla iyo haw badhan aynu gaadhno gaadhno daaraynu gaadhne gaadhne boorama hargaysiyo hargaysiyo balli kubadla iyo sheer beerihii gabiilay la iyo haw baran aynu gaadhno gaadhno dhaaraynu gaadhne gaadhne barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garowaa ku ballaban boosaaso iyo bari garowaa ku ballaban barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garowaa ku ballaban boosaaso iyo bari garowaa ku ballaban ceelbuur ku yaaliyo cabudwaaq bu'deediyo gurceel habalmarin habalmarin cadaado habalmarin ceelbuur ku yaaliyo jawhare bu'deediyo ceeldheer habalmarin habalmarin ceelbaraaf habalmarin heley heley helewaya oyaabaa heley helewa heley heley helewaya oyaabaa heley helewa banaadir iyo xamaar iyo qondheere iyo balcadi berihii afkooya iyo allowya bidhansadabay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga baladuwaytacanka iyo bulaabuurdiya balday mataba banaadir iyo xamaar iyo qondheere iyo balcadi berihii afkooya iyo allowya bidhansadabay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga baladuwaytacanka iyo bulaabuurdiya balday mataba agobile gobilo agobile gobilo obaygii jamaamayo ruwaale kismayayo bartugeelu daqayo bardheero oo lo bogay gadobaa la hedayo baled xaawa iyo lugo baydhaba bartankeeda iyo bardaalo oo baxad wey insoobiyo burakabo markaanu boqolo oo Ay hoobalayo. Ay hoobalayo. Kala baydh wajaaliyo. Sayla cabadaldo. Bilicdi jabuutiyo. Cali sabiixa balmay. Ay hoobalayo. Ay hoobalayo. Qorxay bankeediyo. allowya jigjiga nabad kugu fariista Hubey barbar, taa intaa talba. Hubey boho, aan isleeyahayo. Hubey bara, shiyo bariidahan. Hubey kusida bogaygu. Hubey beer, kaydinta bayehe. Hubey heestaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkani duurnimo ee dhallinyarada maanta anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal dhammaantii isku duuban tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo dhulkeenni dhulkeenni dhulkeenni ballaadhna ahaadee hoo qorow i nabadgee